bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal heraafayl waybaha ka dhowaada sana qodobada warkaan hiraabnimo idaacadda radio baydhaba haanshaanka door korona maamulka koonfur galbeed oo sheegay doorashada sadde kursi oo ka mid ah golaha shacabka wasaaradda walbarashooda oo warha ku saartay qarahii shalay ku dhihi magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ciidanka haramacad iyo duufaan oo howlgal ku sameeyay muqdisho guddiga xalinta khilaafaadka oo fariin andari musharaxiinta abashada qaba akhbaaraadka banaanka hiraabnimaadu radio baydhabo sinhayti dhegaystayaal waybaanka door kroon qofka dhawaaqi in uu sayey musharax madaweyne oo ku hukuman dil toogasho eh intaasay wahayna qodobadii warkaan hiraabnimo idaacadda radio baydhabo haanshaanka door kroonay waa hiraabnimo jimaaco taariikhdan iyo eeta labaatiyo shanta bilo tumiyo koowaad ee nofembar labada kun labaatiyo kowka aan isdiyaariya warkii oo dhammaystiran hiraafayla dhegaystayaal guddiga maamulka doorashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa weyba uuse sheegay qabashada sadde kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka oo hoggaan doorashadii eeta maamulka koonfur galbeed kuraasta doorashada la qabado doono iyo ay bahashalayin hoob boqol siitiyo lama oo uuse ka fadhiyay afartii san ee laha dhaafi guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan hoob boqol iyo toddobaatan oo afartii sana laha dhaafi uuse ka fadhiyay iimaan cabdulaahi cali iyo hob boqol toddobaatiyo kow oo ayaa ka fadhiyday afartii sana laha dhaafi fawziya maxamed sheekh guddiga doorashooyinka heer federaal ee dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo shalay hagabagabey diiwaangelinta musharaxiinta golaha shacabka hanaas oo doorashada la qabado doona sidoo kale guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee koonfur galbeed ayaa wayba uuse sheegay in labaatiyo toddobada bilan oo beriika beegan la qabado doono doorashada sideeda kursi iyagoo oo horey an sheegay in la qabado doona doorashada tumiyo kow kursi maamulka koonfur galbeed iyo noqdo doona maamulka lamaad ee bilaawa doorashada golaha shacabka yawayba kakooyase yawayba kakooytay cabash eedan hoogan iyada oo la diidiy iyada oo wararka iyada oo musharaxiin cabasho wadada markii muqdishoiyo kanagadan warbaahinta meela kala hadleen wasaaradda walbarashooda xukuumadda federaalka soomaaliya oo ku hadalay qarahii shalay ku dhihi iskuulka ah al mucaasir ee muqdisho wasiirka walbarashooda hidaha iyo tacliinta ee xukuumadda federaalka soomaaliya mudane injineer cabdulaahi abuukar haaji ayaa boogdii iskuulka al mucaasir ee degmada hodan iyo isbitaalka digfer oo ka jiraan dhaawacyada arday dhikadaasi iskuulka mucaasir ee magaalada muqdisho waybanusi ku tacasiyeyey dhibaatada hadeerti ardayda iskuulka iyo bulshada soomaaliyeed ee wala ku nogotay qaraha shalay hiraabti hore ku dhihi magaalada muqdisho gaar ahaan wadada tarabuunka ee magaalada muqdisho wasiirka walbarashooda oo warbaahinta kala hadlay warbaahinta la hadlay waana kula hadlay burburka dhismaha iskuulka almucaasir yaweybows ambaaray qarahii shalay hiraabti hore isu ku dhihi wadada tarabuunka ee ka horjeedka iskuulka banaadir sare al macaarif iskuul kaas oo burburi dhismaha iskuulka almucaasir wayba uuse ballan qaaday wasiirka walbarashooda mars warbaahinta goobta say kula hadlay in wasaaradda walbarashooda dowladda federaalk ee soomaaliya iyo ku qayb qaadan doonta dibandhisowka iskuulka sidoo kalena use ka codsaday hay-adaha caalamiga ee taageero walbarashooda soomaaliya iyo iyo ganacsatada soomaaliyeed in kaalintiyo ku qaadan dib howlgelinta iskuulka oo ubadkii walaka baraday iyo sii wadadan walbarashadoodii in mudda meel ku wadadan wasiirka iyo hadalshay sidan lamid ahay waxaa arrin aada u farxaa maanta halkan inaan u fadhinno innagoo brograam tiisii hore soo xirayna brograam kalene
dhegaystayaal xodkaasi lad farsama darti aysan ku raaligeliyaan ciidanka haramacad iyo duufaan oo howlgalka sameey magaalada magaalada muqdisho ciidamada sida gaarka intow baran ee haramacad iyo haan duufaan ee niza ayaa wayba sacadoogi laha dhaafi wayba howlgalo shalgadiisan iyo ka sameeyeen xaafado ku tirsan magaalada muqdisho ee caasimadda waddanka howlgalka oo hay ku amniga laka xaqiijiyay yaa ciidamada wayba iyo ka sameeyeen xaafado ku tirsan degmada kaxda ee gobolka banaadir iyada oo ciidamada iyo baarayeen guryaalka qaarsho gudoomiyaha ka hada maxamed yuusuf maxamed yowayba uusan sheegay in ciidamada u-n aanu ilaaliyayaan amniga bulshada balse dadweynaga dhinisho halluunku baahanya inayo la shaqeeyaan ciidanka amniga saraakiisha ciidamada booliska haramacad ayaa dhinisho waybayo sheegeen in howlgallada ay ku socdeen inta badan degmooyinka gobolka banaadir islamarkaasina iyo sii wada doonaan ilaa lagu xaqiijo amniga caasimada wadanka howlgalkan ciidamada ammaanka iyo kuwadan degmooyin ku tirsan gobolka banaadir ayaa wayba ku dambeeyey kudib markii ha kororeen cabashada bulshada ka nool muqdisho ee ah in iyo jaran kooho ku hubaysan oo dhac habeenkii ku jeysdow gudaha degmooyinka gobolka banaadir guddiga halinta khilaafaadka oo fariin andiray musharaxiinta cabashada qaba guddiga halinta khilaafaadka ayaa anka baaqay musharaxiinta baarlamaanka in wal allaala walitabasho ayo qaban iyo hangudbiyan guddiyada iyagoo oo guddiga usa ka jawaabay eedayn midowda musharaxiinta anjeediyan guddiyada doorashada taasina ku saabsanay tii in kuraasta la boobahaye gudoomiye ku-higeenka guddiga xalinta khilaafaadka maxamed ibraahim bare oo la hadlay warbaahinta dowladda iyo wayba usa ka tilmaamay in musharax kasta oo tabadow cabashana qaba in usa hangudbiya guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka iyo in muwaadin kasta landoodsiyo doona xuquuqdii aasaasiga ahayti ee ku saabsanayti in usa wala doorada amase la doorada musharax kasta wayba ka codsadaane in cabashadii una si toose haniin marsiyan oose haniin labana baraha bulshada hadalsho ya-eri mudane maxamed ibraahim bare mar usa warbaahinta dowladda hadalkan marsi ay musharaxiinta an tartamahay korsijo inyo difaacadan fadaayan warkan ha ku bahi guddiga halinta khilaafaadka doorashada iyo ha ka beegame hilah iyo doorashooyinka socdan hadda ku jarta cabasho eedan tira badan shalay anka damboyti gudoomiyihii hore ee golaha shacabka maxamed sheekh cusmaan jawaari intii uuse sheegi in kursi shaylandiidii kudibna muqdisho ka nagadi warbaahinta miila dhaliilo fara badan guddiga iyo maamulka doorashooyinka heer federaal hanka jeedi miilo warkayr amnama dhegaystayaal isinku dhegaystaay tagna waa raadiyo baydhaba ee beledka baydhaba akhbaraadka binaanka qofka dhawaagi inuu sayi musharax madaaweyne oo dil laka hukumi maxkamad milatari oo kayaala magaalada misrata ee dalka libiya ayaa saartay xukun dil ah oo ku dhaneh taliyaha saldhigga bariga dalkaas ee genaraal khaliifa hafta kaas oo langhaysada duqeyn ku dhiidii harunta ciidamada xirka ee magaaladaasi lama sano ka hor askar ku tirsan ciidamada dowladda ayaa ku dhimadi duqeyntaas xukunka ayaa la karidii genaraal hafta isga oo maqnee horaantii bilaan genaraal hafta ayaa ka dhawaagay inuu seeyo musharaxa doorashada madaxtinimo ee qabsoomasa sida qorashaha iyo bila disembar ee hani eedan balse maxkamadda ayaa sheegtay in xukunkaasi uusa roojiyi karo musharaxnimadiisa shalay guddiga doorashada libiya ayaa diidii musharaxnimada sayfullah khadaafi oo ah wiil usa dhali hogaamiyihii la afgambiyey ee mucamar al khadaafi sababtii oo ka sheeganayeeto inuusa inuusa fadahaya maxkamadda dembiyada dagaalka adduunka inay fadahayta maxkamadda dembiyada dagaalka ee adduunka ee i c j oo sheegtay inuusa gali dembiyo dagaal warbaahinta gudaha dalka libiya ayaa baahidii in maxkamadda booliska iyo in maxkamadda iyo booliska kabooriyaas inyo fuliyan xukunka la karidii iyada oo la rahow shuruudaha faafinta intaasi dheer waana faahfaahin intaasi dheer laku sii bi warkanha ku saabsan xukunka maxkamadda karidii genaraal hafta wayba usayaa koo awood badan oo genaraal haftana aan diidow inuusan tartama musharax madaaweyne ee wadanka libiya warkii dhegaystayaal hiraabnimaadun reediyo baydhaba ee beledka baydhaba aysan ku dhegaysadaasin antiyaninka egeesa ciid maxamed nuur iyo hajeediyahay warka jookar hasaari warkan dhagaystayaalku kale lamidan timarkale hawada diban kulmaana amaanaalla